een waxaan celebrikaynana soomaali spiritku dadku oo shaqo fiican qabtay oo communitieskooda ka qabtay dad baa waxaa ka imaaday minnesota dad baa ka imaaday canada dad baa ka imaaday xataa sweden ilaa adiga kenya iyo soomaaliya iyo somaliland dad badan baa meel kasta ka imaaday oo london isku keennay waxaa rabnaa inaan soomaalida o dhan oo shaqo fiican qabta sportska businesska iyo technology-ga soomaali badan baa meelahaas oo adiga hadda xoog saarsan oo different industry oo shaqo fiican qabanaya inaan meel isku keenno oo aan tartankan lagu dhex jiro oo laga qeyb galo alxamdulilah si fiican bay ugu kala baxday dad dadkii raayayna alxamdulilah kheyr baan u rajeynayna waxaa rabnaa in i s a noqdaan ambassadorski i s a international somalia awards laakiinse most important waxaa rabnaa dadku dadku oo soomaalidu adduunka o dhan is-ogaano in anagu nahay image leenahay perceptionskota media perceptionska inaan bedelno oo anaga aan meel iskugu imaano oo aan isjeclaano aan isgarab istaagsano oo aan isrecognize garayno shaqadaan qabanayna waa tahay maxamuud bal waxaad iiga warantaa xalay marka dadka aada siiseen international somaali awardska meeqo qof ayay ahaayeen maxaase lagu xushay ha meeshu horta waa categorieskeena waxa waaye lix category which means lix qof baa raayay each category waxaa ku dhex jira qof oo tartankaas ku dhex jira so haddaan ka bilaabo sportska waxaa raayday maamud fartuun cusmaan oo minnesota ka tirsan oo ciyaarka isku keenta oo coach ah waxay bartaa orodka basketballka eedaa raayday tartankaasna waxaa ku jiray gabar yar oo hadda refree ah noqotay ingiriiska oo hadda yara ah soo kacaysa waxaana ku jira wiil maxamed axmed oo dhaho oo reer canada ah xataa category garaata oo business ah taasna aad iyo aad ba horta dadku u gursadeen waxaa raayay wiil oo meesha muqdisho jooga muqdisho ka yimid oo business ka furtay oo reer reer holland ahaa diaspora ah oo wadankii ku noqday oo business furtay baa dadkaas raayay so categorieskao dhan wata waa lix last time achievement xataa waa ku dhex jiraa waa tan toddobaad taasna waxaa raayay xudaydi legendka oo xudaydi waa la yaqaana oday waxaa waaye oo music oo kabanka tuma ha oo music somali cultureka iyo iyo music oo impact ku sameeyey so alxamdulilah waa ku faraxsannahay dadkii raayay aad iyo aad baa ugu faraxsannahay dadkii oo ka tartan ku dhex jirana oo meesha joogana aad iyagana ugu faraxsanaayeen inay ka qayb galaan oo iyagana walaadahooda ay garb istaagaan so taasi baa rabna inaan adduunka dhan tusno waa gartay ka qaybgalayaasha had iyo goor waxaad ku casuuntaan dad waaweyn oo qaarkood caan ah sanadkan yaad ku casuunteen oo imaaday sanadkan waxaa yimid madaxweynaha ka tirsan maxkamadda adduunka oo ku taala wadanka netherlands oo holland loo yaqaano jaaj cabdiqaawi axmed yuusuf isagaa furay international somalia awards twenty eighteen wuxuuna oota u mahad celinayey international somalia awards shaqadii qabanayso laakiinse wuxuu rabay inuu in dadku oo ummadda soomaaliyeed message u diro messagekuna waxaa waaye in laiskugu kulano laiskula isjeclaado laiskarib istaagsado isagoo shaqadu qabanayo shaqo fiican waaye dadkiisuu jecel yahay dadkiisna wuxuu rabaa inay maxaa ahaa futurekooda ka fakeraan wadankoodii ka fakeraan wadankooda dhisaan and at the same timena wuxuu mahad celinahay dhalinyaradu waxaa ka qayb galay ilhaan cumar oo reer minnesota ah oo ka tirsan state minnesota sixty b district sixty b oo representative u ah ayadana way way xirtay international somali awards waxaan ayadana waatay inay soomaalidu horta ogaadaan waxay yihiin mosnipoli meesha ay ka yimaadeen waxaana horta rabtay inay mahad celiso dhalinyaradu ku jiray categorigu aada ugu faraxday inuu maanta aragtay international somalia awards twenty eighteen in dhalinyarada ugu badan yihiin all the categories taasna waxay tusaysaa in somaali soomaalidu adduunkas meesha jooga inay futurekoodii ciyaalka dhalinyaradu ogaadeen inay futurekooda ka fakeraan most importantly in not only futurekooda ka fakeraan wadankoodi waxay qabtaan taasna aad bay ugu faraxday dadka marka awardiskan aad siinayseen ama abaalgudyadan maxaad kusoo xulateen kaba soo qaad dhowr qof ayaad siiseen isrereeb ayaa ku imaaday oo lagu kala qiimeeyey maxaad ku xulanayseen qofka inuu finalka soo istaago amaba qofka ugu dambeeya stageka ee hantiya abaalmarintan so international somali wod systemkeedu waxa waaye voting system oo public ah horta waxay leedahay two stage stageka ugu horeeya waa nomination websitegeena baan furnaa dadku adduunka oo dhan baa weydinaa maxaa qof kasta oo communityna oo shaqo fiican qabta soo sheega way soo qoraan way noosoo way noo soo diraan waan fiirinaa kabacdi waan soo gelinaa haddana websitegu after stagekaas u dhamaado so each category saddex qof baan gelinaa markaas iyadana websitegaa lagu celiyaa tartankaa la galaa oo dadku ay ka qayb galayaan oo adduunka o dhan iyagana maxaaha taageerayaan qofkii ay rabaan